asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aalaaba aanu ka soo xuli jirnay xubnaha afka hooyo ama murtida iyo sidooyinka muhiimkaa ee uu afka hooyo ley annaga oo qayb digniina ka soo qabanayna ha ahaato dhinacay doonte ha ahaato tabaca ha ahaato taagta ha ahaato tashiga ama ha ahaato toosnaanta dhinacay doontaba ha noqotee dhinac ka mida dhinacyaha uu u baahan yahay afka hooyo in bulshadiisa wax loogu sheego qayb ka mida annaga oo ka soo xullay ayaynu halkan ku kulanna qayb kastana waxaa laga yaabaa laba dhanle ama hal dhanle ama saddex dhanle ama afar dhanle ama shan dhanle ama lix dhanle inay noqoto markaan sidaa ku leeyahay waxa weeye mahmaah kaste waxay leedahay biyodhig ama adadhig dahsoon kaasoo ah mid bulshadu ayna wada muudsan karin ha ahaateese waxaa loo baahan yahay adigu marka aad tahay qof soomaali ah afkan iyo dhaqankanna isagu leh inaad dhuuxdo dhiigto dhadhamiso waxyaalaha muhiimka ah ee ka dhex muuqda erayada afka hooyo iyo sidaa yihiin bulsho kastoo adduunka ku nool waxay leedahay wax gooni waxyaalaha inogoonidana waa ereyada afka arlada iyo adduunyada xubinteenan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe iyadoo ah mid ka mid ah labaalaydeenii waxaa la yidhi afkaagoo mid kuu keena midna kaa qaban waayey alle kaagoo ayaa la dhahaa waa afkaagoo mid kuu keena midna qaban waayey alle kaagoo baa la dhahaabali waa adiga afkaagii hadda waxaa laga leeyahay alle kaagoo la socdo miyaad ishabaaraysaa mise waa lagu habaaray dee amooyi waa adigiyo fahankaaga waa afkaagoo mid kuu keena midna aad ka weyday alle kaagoo ayaa la yidhaahdaa baa la yidhi waana haddii eebba idmahayo dadka qaarkii waxay u qaadan karaan inay ishabaareen balse habaar meehee waa toosin dhaliil ka huufan oo haddii eebba idmahayo sida qorraxdaoo kaleento u werwaraysa waa afkaagoo ku xidha oo aan ku furin alla kaagoo ayaa la dhahaa baa leeyahy waa afkaagoo ku xidha oo aan ku furin alla kaagoo ayaa la dhahaa bay ina dhaheen odayadii hore waxa weeye afkaagu ee arrin aad ku xidhanta hadduu ku geliyo waxaa loo baahan yahay arrin aad ku furanto oo wadda kuugu baxdana inuu ku geliyo ma ahan inaad gacan qaaday oo aad qof dishay ma ahan inaad xoolo dadeed dhacday ma ahan inaad xaqdarra ku dooday taa ma ahan wax laga hadlayo ee waxa weeye hadallada qadafka aflagaadada sixin u hadalka hoosgelinta dadbinta ka hoosdusinta iyo waxyaalaha la midka oo ereygareed lagugu qabsaday marka ay dhacdo inaad afkaaga hooyo isku fardaamin karto a waa waxa laga hadlayaay waa afkaaga hooyo oo jidbixiye kuwa marinkii kugu toosnaana ku marin kara ma ahan in laga hadlaayo afka adiga aad wadato balse ujeeddada guud waxa weeye waa afkaaga hooyo midka aad isticmaalaysana waa midka iiba ku siiyey ee carabkii bishimaha leh ee adigu aad leedahay labadaas oo isku kaban ayaa af la dhahaa marka waxaa la yidhi afkaagaoo ku xidha oo aan ku furin allakaago ayaa la yidhaahdaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi afkii dab dhahaa ma gubto dab afkii dhahaa ma gubto ama afkii dab dhahaa ma gubto